deeqdan lacageed oo gaaraysay sagaal kun iyo labaatan iyo toddoba dollar ayaa waxaa soo diray jaaliyadda galjubba ee ingiriiska iyagoona ugu talagalay in lagu sii wado dhismaha xindaabka loogu wareejinayo garoonka cabdulqaadir faarax guray oo ka mid a guddiga garoonka diyaaradaha ee caabudwaq international airport ayaa u mahad ceshay dadkii soo diray deeqdan lacageed
meeshaan aad joogno waa garoonka garoonka degmada caabudwaaq oo aada la socoteen waayahanba in howl laga waday faysinkiisa sawirada aada meesha ku arki doontaan waa sidii faysinka iyo hawshii shaqada u socotay weeye halkan waxaan rabnay inaan uga mahad celinno una sheegno inta dhanaynaysa garoonka degmada caabudwaaq iyo howlihiisa waxaan halkan naga soo gaaray jaaliyadda galjubba oo london lacag sagaal kun iyo labaatan iyo toddoba dollar waxaanu kaloo u mahad celinaynaa madaxda jaaliyadda galjubba oo uu ka mid yahay bashiir aadan dirir iyo aadan cabdulaahi cali sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa gabdhaha soo jaaliyadda oo ay ka mid tahay ashkare cigaal iyo felis dhegoweyne iyo carfoon cabdi belal iyo faadumo caynab iyo deeqa cabdi maxamuud iyo warda aadan dhuux iyo dhammaan intii bixisay dhaqaalahaas ayaan u mahad celinaynaa oo ka qayb qaadatay waxaan kaloo rabnaa halka inaan ka sheegno garoonka lacagaha dadka ay naga soo gaareen waxaa ka mid ah deeqa cabdille cunke oo sweden nooga soo dirtay jeebkeeda lacag kun dollar ah ayadana aada baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan ogeysiino jaaliyadaha dadka kale oo reer u k sida bergham laster ayagana sidoo kale ayaan lacagihii qaybaha ee ku soo aaday aan uga sugaynaa iyo si ka fiican madaxa waxbarashada ee gobolka ahna xubin ka mid a guddiga garoonka cabdulaahi colaad ayaa jaaliyadda ka soo jeeda deegaanka iyo cid kasta ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xindaabka garoonka oo weli ay socoto shaqadiisa sida aada la socotaan ama horey lainkugu soo gudbiyeyba mashruucaasu waa mashruuc weyn oo dawlad iyo hay-ado intuba wax la-eg ayna ka qayb qaadan karin laakiin ilaahay mahadii waxaa ah dadka beeshaan ama dadka soomaaliyeed deeqda bixiya ama wax ama wax sadaqaysta in ay ugu deeqeen in dhaqaalahaas la geliyo airboortka si uu u nabadgalo looguna intifaaco ummaddana uu aada iyo aada uu mataqaanaa wax u taro sidaa darteed waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii gacan ka geysatay wixii ay la baxeen sadaqa jaariya allah uga dhigo bil ramadaan baa dhalanaysa qofkii islaama ama qofkii muxsina oo wax la baxaaya waxaan ku boorinaynaa aan u soo jeedinaynaa inuu la baxo kuna sadaqaysto kana dhigto sadaqa jaariye ah dadkaan u mahad celinayno horaa loo sheegay dib ugu noqon maayo laakiin waxaan leeyahay walaalayaal shaqadii way socotaa dhaqaalihiina waa baxayaa iskumana fillin waxaan codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba in aad qeybtiina ka qaadataan aad baad mar kasta ugu qayb qaadataan aad baad uga fekertaan aad baad ugu u jeceshihiin inaad wax uga bixisaan ama aada uga u danaysaan in airboortka uu noqdo mid horu maray hadbana waxaan qaadaynaa tillaabadii ku habboon in la qaado hadda waxaan wadnaa waa faysinka wixii ku xilo ku xigana dib ayaan insha allahu idinkaga soo sheegi doonaa ama shaqadiisa u bilaabi doonaa wax badan oo la qabtayna waad aragteen dadka wax qabanaya ama hawshaan wadana waa dad tabaruc ku wada dad dan gaara ama maslaxad gaara ku wata ma ahan adinka iyo inta idinla mida ayaan noo haynaa shaqadaas waxa weeye waxaan mar kasta u taaganahay ama u qaylinaynaa ama aan u codsanaynaana waxa weeye waa dan guud ee dan gaara maahan dadka deegaanku waa wanaagsan yihiin way ka qayb qaataan hadday odayaal leeyihiin iyo hadday hoyooyin leeyihiin iyo hadday arday leeyihiin iyo hadday culimo leeyihiin iyo hadday maamul leeyihiin iyo hadday nidaam kale leeyihiinba idinkuna sidoo kale ayaad uga qayb qaadataan howlu gacmooda jir bay wax ku wada gooyaan sidaa darteed waxaan isku ognahay dadaal annaguna inaanu hawshii gacanta ka qabanno iyo wixii aan bixin karno idinkuna dhaqaalaha iyo caqliga iyo talada aad nagu soo taakulaysaan intaas ayaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ayala cabdulaahi jaamac redio daljer aabudwaaq